waxaan halkan ku aasaynaa dad ilmo ah oo xalay lagu laayay aagga qorof iyo fruntifoora dhexdooda waxay geysteen markii koobaad fal kaan caawa ayaa geystay oo ilmaha shantaa lagu dilay qayb ka mida ilmahana ay ku afduubteen oo ilaa saacaddan ay ku maqan yihiin oo ay kula tageen qayb ka midana ay ku dhaawaceen si arxandarra ayagoo u diray dadkaasi ilmo yaryaroo waxay ahaayeen jooga dugsi qur-aan oo dugsigoodii hurdo awalna ay seexan jireen markaas ayagoo arkahayo oo ay mid walba toosiyeen oo mid walba ay kaxeeyeen bay waxay ku dileen si arxandarraa oo xuquuqulaadamiga iyo dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka islaamka iyo diinta iyo xuquuqda islaamka midna aysan qabin waxaanu ogeysiinaynaa muslimiinta iyo dhammaantood iyo caalamka oo dhan iyo deriska iyo dowladaha hawshaa ku shuqule kuwa shilku ka dhacay iyo kuwa hadda macnihii deriska la oho ay kuwaani ka yimaadeen in maleeshiyadaasi ay yihiin dad soomaali falal soomaalinimo iyo dhaqanka sidii lagu yaqaano midna kuwa ka turjumayaysa ahayn dad baana soo adeegsaday dadkaas ma ahan colaaddii dadka u soo dhaxan jirtay afartan sanaad xabad u socotay maana arag midaanoo kaleeto waxa weeye marka waa mid ku talagala oo meelo kale laga soo fuliyey dadkaa yararka masaakiinta ardadaa la xasuuqay iyagoo dugsigooda dhiganaya oo kale madaxweyne qoorqoor waxaan u baaqaynaa maadaama uu gaar ahaan uu madaxweynaha deegaankana ka yahay cadaadan uu ka soo jeedo inuu gacan bira ku qabto qofka tiisa dar yeela oo gurigiisa wax ka qabta oo ina adeerkii gacanta qabtaa dadka kalena u shaqayn kara waxa weeye waa ilmo saqiira oo dugsi dhiganahayey waa kuwaas qabuurahoodii halkaa lagu xabaarayo waa kuwaas ardada ah oo halkaan lagu laayo hadda xabaashoodii hadda halkaan lagu xabaarayo waxaa nolo kuu keenay kama dhowa isbitaal qorof haddii la yidhaahdo furuntifoor haddii la yidhaahdo gaxandhaar haddii la yidhaahdo macisleh baarka la yidhaahdo isbitaal ma leh halkaan naf bay la soo aadeen inay isbitaalkan bal wixii la caymin karo ay ku caymiyaan shanna waa ku dhimatay waa kuwa hadda meeshaan lagu xabaarayo kuwana waa ku dhaawacmeen oo isbitaalkay hadda yaallaan qaarna loo qaban karaa la yidhi waa la qaaday waxaan la aragoo la maqal baa ka dhacay meeshaan waxaanuna hadday saa u socdaan bal daran bay tegayaan iyo wax daran bay tegayaan waxaan leenahay dowladda etoobiya oo kililku wax ka qabato dowladda federaalka oo soomaaliya wax ka qabato midda etoobiya wax ka qabato midda gelmudug waxa ka qabato